waxaa dhowaan magaalada mandheera laga dhagax dhigay dhismaha buundo cusub oo laga dhisayo dooxada suuqa xolaha marta taasi oo kala qaybisa xaafadaha qaar iyo weliba suuqyada waaweyn ee magaalada ugu muhiimsan cabdifataax ibraahim ogle xogayaha joogtada ah ee wasaaradda wadooyinka ismaamulka mandheera ayaa daah furay dhismaha buundadaasi cusub
kana wakiil ah gobanaga mandheera county government ayaa maanta iskugu imaanay meeshaan inaan ka qayb galno furitaanka dhismaha buundada suuqa xoolaha buundadaasoo intaasoo baajit ku jirto oo la sugaayo marka dadweynaha reer naybooyin waxaa u sheegayaa inay shaqadaasi bilaawtay maanta oo la furay oona ka faa'iidaystaan oo faa'iido badanay ku qabi doonaan sida soo socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada isku fiican iskugu furi doonta marka dadweynaha naybooy waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhowaada shaqadana ka qayb ka soo qayb qaata kontraktaagna la shaqeeya annagana ereyga chief ereyga chiefka naybooy iyo ereya m c a-ga waxaan ka cusoo ka codsanayaan ka codsanaya inay la shaqeeyaan kontraktaagha waa bilahi towfiiq
qaar ka mida bulshada ku nool deegaanka buundadaasi laga dhisayo cabdiraxiim allaale sina jief neboy maanta meesha waxaan u joognaa buundadii suuqa xoolaha lagu dhisaay bilaawanteedan u joognaa markaan tan ugu horreysay ilaahay subxaana watacaala mahad iskale tan kale dowladda county government oo arrintan ay aragtay dhibkayne maadaama markii roobka u da'a aad iyo aad aan ugu rafaadi jirnay buundadan oo dadka oo waxmarkii gaari noqotaa lagu noqotaan ku rafaadi jirnay maanta ilaahay mahadiis waaye waxaan joognaa dhisitaankii buundadii suuqa xoolaha ilaahay subxaana wa tacaala mahad iska leh dowladda county governmentan aad iyo aad ugu mahadinaynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay shaqadinta shaqada socoto dadka inaan wada wada shaqayno iyo odayaalka aan rabnaa insha allaahu tan kalena waxay noo ballan qaadeen shaqaalaha inay reerneebo ay noqon doonaan dhalinyaradan imaada shaqada meesha kusoo raadsada assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu cali maadey aadan oo loo yaqaan caalin ku magac dheer oona ka tirsan dadka gawaarleyda oo suuqa xoolaha jooga meeshaan horta ilaahay aa mahad iska leh dowladda countigaan mahad u celinaynaa kosokow m c egi meeshaan xaafaddan laga soo doorta isagana mahadaan u celinaynaa macal dadka jiifti iyo odayaashii waxaana rajaynaynaa biidnillahi kariim brojectadan bilaabatay si wanaagsan oo khayr leh inaad ilaahay nooga dhammeeya dadkana ay ka faa'idaan dowladdana ay ka faa'iida oo waxaa waaye suuqaan hadda meeshaan aan joogno twenty thirteen barga dhexdooda meeshaan sidii lagu marayo two o three dii maanta dhexdooda waxaa lagu maraya meeshaan biyo markaa imaadaan xaafad cido qaar waxay seexanayeen xaafadooda xaafadoodii ayaga kale meel ay baryayeen saas daraaddeed maadaama ay buuntadan dowladda loo keentay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa dowladda waxaan leenahay waa mahadsan tahay mandheerana development fiicanay ka wadaa saas iyo kasii fiican ha ku sii wadda gaafanaha dowladdiisa m c ega xaafadda laga soo doortay dhammaan waa u mahad celinaynaa dadka brojectana biidnillahi kariim waa la shaqaynaynaa waxqabad gacanaan siinaynaa ayagana wax alle waxay u baahan yihiin ha nagala tashaadaan biidnillahi kariim waxaan u rajaynaynaa countigan nabadgelyo iyo caafimaad iyo barwaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhismaha buundada si cusub ayaa ah mid aad ugu muhiimsan bulshada ku dhaqan magaalada mandheera taasi oo inta badan dooxada buundadasi la saarayo wakhtiyada roobka bulshada labada dhinac hakadgelin jirtay isku socodkooda maxamuud maxamed sheekh maxamudalfagr warbaahinta sta mandheera